bismillaahi raxmaan raxiim habeen wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiin meel kasta aad joogtaan iyo si kastaad noo maqlaysaan kuna soo dhowaada barnaamijka wareega wararka afariy labaatanka saac ee dalsan oo aad dhegaysataan habeen kasta marka laga reebo habeennimada jimcada
warniihow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xirta war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baabur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaalana la hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisiiyo duunyadii daryal wacan ma haystaan ina kala dayuban acul baa loogu dawgalay
habeen wacan oo wanaagsan waa habeennimo sabdi ay sii baxayso axadna ay soo gelayso taariikhduna ku beegan tahay afariy labaatanka bisha diseembar sannadda laba kun labayilabaatan qodobada iyo macluumaadka barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona xaaladda magaalada baydhabo oo weli cakiran xilli wasiirkii warfaafinta koonfur galbeed soomaaliya uu iska casilay xilkii uu hayay
waxaa go'aansaday anigoo ah ilyaas cali nuur cali oo maskaxdayda taam ay tahay in xilkii aniga aan heeyay oo wasiirnimada ahaa in maanta oo labaataniyo afar bishii labay tobnaad labada kun labaatan iyo labada inaan iska casilo xilkaas aan ka tago
wararkii ugu dambeeyey xaaladda ka taagan magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonaa iyo isqabqabsiga siyaasadeed ee halkaasi ka jira qodobada kale barnaamijka caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona madaxweynaha soomaaliya oo sheegay in qaraxyada ka dhaca magaalada muqdisho ay fududeeyaan jagboontiyadana kasoo gudbiyaan saraakiil ciidan
baabuur kastoo qarxoo magaalada muqdisho ka dhacay iyo waxa wax lagu qarxiyaahi billaah calaykum jagboontu soomaali meel askariyo ama booliis ha ahaado ama nabad sugid ha ahaado ama militari ha ahaado ama asluub ha ahaade meel askari taagan yahow soo maray haddii hal uu ka sibqaday oo uu ogaan la'aan ama si un uu ku soo maray asoo dadaalaya uu ka soo baxsanay
barnaamijka ayaad ku maqli doontaan madaxweynaha soomaaliya oo arrimahaasi ka hadlaya qodobada kale barnaamijka caawa aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doona halkee ayuu marayaa gulufka colaada ee diiweerarada ka dhanka ah al-shabaab ee ka socda qeybo fara badan oo ka mida gobolada dalka wararkii ugu dambeeyey ee howlgallada al-shabaab ka dhanka ah ayaan barnaamijka kusoo gudbin doonaa oo aad ku maqli doontaan qodobada kale caawa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid noqon doonaa ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xamse cabdi barre oo amar culus ku soo rogay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dowladda federaalk soomaaliya kadib hadal ka soo horyeeray madaxweynaha soomaaliya barnaamijka ayaan sidoo kale kusoo gudbin doonaa qodobada kale caawa barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona munaasabad lagu xuseeyey toddobaatan iyo sagaal sano guuradii kasoo wareegatay aasaaska ciidanka booliska soomaaliyeed oo maanta ka dhacday magaalada muqdisho munaasabadaasi madaxweynaha soomaaliya iyo saraakiil ciidan ayaa ka qayb galay khudbadii halkaasi laga jeediyey ayaan barnaamijka kusoo gudbin doonaa qodobada kale barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqon doona gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe oo sheegay in al-shabaab dhibaato badan ay ku hayeen dadkii ku noolaa deegaanadii ay xukumayeen gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe oo arrimahaasi ka hadlaya ayaan barnaamijka kusoo gudbin doonaa qodobadaasi wixii nagu soo kordha ayaan barnaamijka caawa ku soo qaadan doonaa tabiniyo diyaarin waa anigoo cabdisalaan juula shaakir farsamaduna waa xusni waa mar kale iyo wareegga wararka dalsan
soomaaliya waa digniin kama dambayseede dariiqii la soo maray haddaan dib uga faalloomo intii aad dagaalladan waddeen dirirta qaangaadhay dahab yaa ku helay yaa dallacay derajo yaa qaatay yaa dantuu lahaa gaadhay oon dib u shallaynaynin wuxuu dumiye mooye ayaa dalagii noo beeray dadkuu laayay yaa garan kariyo dunyadu lumiyey dembi inaanan loo raacanayn yaa damiin helaya yaa dunidanun joogayoo dhimasho diidaya diiwaanka loo qoray ayaa daalacdoo hubiyey dafiraadimo taallee hadhow yaa isdaafacaya dabka naarta ee kulul ayaa dirac ka soo qaadan badan dooc kastaba khasaaraynu nahay labada daaroodi innagaa issuullaynay ajnabi uma dacwoonayne hooyada waxaa dili ninkay dihatay weeyaane dood kama hadlayno iyo inaan daalo celinaaye danta reerku waa inaan arlada nabad ku daaqnaaye waraan isdayno oo qudha miyay garasha noo diid
mar kale habeen wacanoo wanaagsan aan u gudagelna barnaamijka haddii aan ku biloobo baydhabo gaar ahaan koonfur galbeed soomaaliya waxaa ka taagan xaalad kacsanaan ah kadib shaqaaqadii shalay halkaasi ka dhacday xaaladda magaaladaasi ayaa ah mid cakiran waxaana la soo warinayaa in mar kasta halkaasi ay ka dhici karaan qalalaaso iyo dhibaatooyin kale oo hor leh maanta xaaladdu waxay ahayd mid aanan wanaagsanayn magaalada ayaana kala xirnayd guud ahaanteedba baaqyo kala duwan ayaa loo diray dhinacyada halkaas isku haysta oo siyaasiyiinta iyo madaxweynaha koonfur galbeed oo ay sheegeen in muddaxidhahayntiisu ay dhammaatay caawa baydhabo war kale ayaa ka soo kordhay oo ah in wasiirkii warfaafinta koonfur galbeed soomaaliya ilyaas cali nuur uu iska casilay xilkii wasiirka warfaafinta koonfur galbeed soomaaliya ilyaas cali nuur ayaa dhowaan la magacaabay wuxuuna sheegay oo sababta ka dambeysa inuu iscasilo ku sheegay inay u cuntami weysay waxa lagu sameeyey dadkiisa oo aan xitaa laga talagelin waa sida hadalka ugu dhigay iyo weerarkii lagu qaaday een, dadkaasi isaga oo aanan ka warhayn iyo siyaasiyiinta koonfur galbeed ilyaas cali nuur xilkii ayuu iska casilay ugu dambeyntii arrimahaas oo idil iyo sababta ka dambeysay inuu xilka iska casilo ayuuna sharaxayaa
bismi illahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo dunida aad ka joogtaan waa idin salaamay Ee, salaantaas kadib shirkan jaraa-id wuxuu ku saabsan yahay ee, maaragtay dhacdadii shalay dhacday labaatan iyo saddexdii bishii labiyo tobnaad labada kun labaatan iyo labada oo ka dhacday magaalada baydhabo Ee, arrintaas ayuu ku saabsan yahay ee, maaragtay dagaalkaas dhacay shalay uu ka dhacay magaalada baydhabo aad iyo aad iyo aad ayaan ugu xunnahay shakhsi ahaan aniga waxaan ahay wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya marka dhacdadii shalay dhacday anigoo daba socdo shalay kama hadlin ee, intaas waxbaan maaragtay aan xeerinayey ee, waxbaan isku taraygaraynayey dagaalka markii socday xataa waxbaan isku taraygaraynayey in maaragtay dadkaas lala hadlo ee, meesha laga soo saaro ee, wadahadal lagu dhammeeyo wixii dhanna way shaqayn waayeen aniga eh, maaragtay dowladda koonfur galbeed si waxaan ugu soo shaqeeyey daacadnimo ah oo maaragtay oo islaamnimo ah wadaniyad ah ayaan ugu soo shaqeeyey Eh, waqtigaygii iyo juhdigaygii iyo dadaalkaygii iyo dadnimadayda iyo kartidayda ayaan geliyey marnaba ma jeclayn maaragtay in oo maaragtay dowladda koonfur galbeed ee lagu xadgudbo oo maaragtay dhibaato loo geysto ama lagu cayaaro dowladnimada koonfur galbeed sababtoo ah waxay tahay eh, mustaqbalkayna iyo maaragtay eh, dowladnimadayna ayay ku xihan tahay saas darteedii marka waa ilaalin jiray in badan ayaa maaragtay aan xeerin jiray waqtigayga aan u geliyey micnaheedana ma ahayn dowladnimadaas aniga aan ilaalinayay ama ani aan difaacayay habeen iyo maalin aan u taagnaa in shacabka ama dadkayga in lagu laayo darteedi ma ahayn waxaa dhacday dhacdo aad aan ugu xumaanay oo aad u foolxun ayaa dhacday marnaba qofkii damiir leh oo qalbigiisa ku jirto islaamnimo iyo dadnimo iyo karti ku jirto uusan qaadan karin therefore marka saas daraaddeed dowladnimadii annaga aan ilaalinaynay aan xeerinaynay haddii la ilaalin waayey sistamkeedii iyo maaragtay sharafteedii iyo heybadeedii la ilaalin waayey mar kastaba la jecel yahay in dhibaato loo keeno ama maaragtay dhibaato lagu sameeyo aniga waxaa go'aansaday anigoo ah ilyaas cali nuur cali oo maskaxdayda taam ay tahay in xilkii aniga aan heeyay oo wasiirnimada ahaa in maanta oo labaatan iyo afar ee bishii labay tobnaad labada kun labaatan iyo labada inaan iska casilo xilkaas aan ka tago sababta aan ugu tagay micnaheeda ma aha kursiga ani aan ku fadhiyo micnihiisa ma aha in dadkaadaa la dhammaynaa adigana waad daawanaysaa waad fiirsanaysaa waad ku raaxaysanaysaa kursigina waad ku fadhiisanaysaa waa ku fadhinaa weligaada fiina abad wax soconaayo oo maaragtay ama eh, qalbigayga qaadanaayo ma aha anigoo cidna igu qasbin cidna iga codsanin cidna lacag igu siinin cidna maaragtay xanti igu siinin dadnimadaas iyo karaamadaas iyo sharaftaas anaa gaaray oo cawada ay tahay maaragtay ee habeen axadda ay soo galayso ee maaragtay taariikhna ay naqon doonto labaatan iyo shan anaa go-aankaas gaaray anaa maaragtay ee- ee indhahayga waxaan ku arkay aan u qaadan waaye aan u dul qaadan waaye xukunka waxaan u joognaa ama qofka mas-uul markuu yahay wuxuu u joogaa in ma aragtay dalkiisa iyo dadkiisa inuu difaaco uu ilaaliyo dowladnimadana uu ilaaliyo waxaa dhacday wax aan la qaadan karin oo islaamnimadana aysan ku fiicnayn dadnimadana aysan ku fiicnayn ballanka baxna ay tahay annaga habeen dhacdadan intaysan dhicin ka hor anigii iyo maaragtay suldaankayna ama ugaaskayna ayaa waxaan tagnay iyo maaragtay khayr allah siiye xildhibaanka igu matalo dowladda federaalka oo wasiirkaygana ah marna xildhibaankaygana ah asigo oo baydhabo joogo arrintan dhexdhexaadkeedii oo u yimaaday oo arrintan isku dayey in badan xataa uu xalliyey asigii iyo anigii iyo iyo guddoomiyaha iyo suldaankii iyo maaragtay xildhibaankayna oo stateka annagoo isku daynay arrintii oo hoosheedii aan ku jirno qaar xataa ciidamadii qaar ka mid ah madaxweynaha aan u geynay ayaa waxaa dhacday madaxweynaha markaan u imaanay madaxweynow annaga dhibaato badan ayaan tawanaynaa cillado badan ayaa jiro in la xalliyaan rabnaa dhallinyartaasna in lala hadlaan rabnaa in la wacyigeliya ay u baahan yihiin in maaragtay ka shaqaynaa loo baahan yahay oo madaxweynaha ballan la soo galnay ayaa waxaa dhacday in gadaashayna laga wareegto oo maaragtay isla habeen habeen ku xigda lasoo weeraro dhallinyartii la weeraro qaarkood meesha lagu laayay qaarkoodna maaragtay meesha ay ay ku dhaawacmeen qaarkooda maaragtay la qaqabtay qaarna ay baxsadeen marka damiirkayga wuuna siin waaye suldaanka ama maaragtay malaaqayna waa waa wuu og yahay maaragtay in oo xataa waxaana noogu bedelay habeenkii annaga madaxweyne aan u tagnay xataa tolkii iyo qaraabadii xataa laga dhaadhiciyey in annaga aan soo saxiinay in lala dagaalamo ama in maaragtay oo la dilo marka ee, dadkii markaas sawirka naga qaaday ay u bedeleen in annaga meesha aan u tagnay madaxtooyada aan u tagnay in dadkan la laayo marka marnamo ma dhacayso weligeedana ma dhacayso ee, labaatan qof iyo shan qof iyo toban qof iska dhaafe cunug yar saqiir ah in annagoo kursiga ku fadhino oo dil aan dhahno ama dhib loo geysto marnamo lagama yaabo ma dhacayso marka waxaan waxaan halkan ka caddaynayaa dhibaatadii shalay dhacday mas-uuliyaddeedii waxaa iskale dowladda koonfur galbeed iskale wax la xallin karo oo maaragtay lala xaajoon karo oo loo tagi karo oo maaragtay la dhihi karo mas-uuliyiintii aaway warkaaliya dadkan ha la qabto idinkaa maaragtay maanta aad joogtaan aad matalaysaan haddaad ka daashaan markaas aan isku soo laabano aan ka wada hadalno wixii laga samayn lahaa marka annagana lama sugin na lama ixtiraamin naguma qadarinin kursiga maanta ah, inaan ku fadhino mase inaan joogno waxay faa'iidaynaysa ma lahan haddii maaragtay eh, malaaqii aan la qadarinaynin odaygii aan la qadarinaynin oo xildhibaankii federaalka aan la qadarinaynin oo xildhibaankii stateki iyo maaragtay wasiirkii aan la qadarinaynin annaga maanta xataa xataa waxaan raadinaynay waxaan filaynay in ma aragtay la yidhaahdo dadkii la soo qabtay xataa iyo hubkii meeshii laga soo qabtay in la yidhaahdo war nimankii dhibaatada geysteen waa kana dhaawacyadoodii xataa ha laga warqabo ha la daawayo in la yidhaahdo ayaan sugaynay in loo yeeraan sugaynay in hubkii waa kana la yidhahdaan sugaynay in laakiin maaragtay annagoo aan ogaynna gadaashayna laga wareegto dhibaatana lagu sameeyo haddana annagoo taagan arkayno xataa waxaa dhacday wax aanan sheegi karin oo marka halkan aan ka sheegi karin marka ee aniga oo ah ilyaas cali nuur cali xilkii saas darteedii ayaan ugu tagay waxaa ogaanaysaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan ee maaragtay reer koonfur galbeed khaasatan waxaad ogaanaysaan ee mar kasta aan ku celcelinaa in maaragtay eh, waxaan camal ama dulmigan camal aan la qaadan karin marnamaba raalli aan aanan ku naqanaynin intaas waa intaas waxaa kale oo ah halkan aan ka codsanaa halkan waxaa joogo ciidamo ayaa joogo oo atmis la yidhaahdo ayaa joogo nabadda ka shaqeeyo nabadda ilaaliyo ciidamada etoobiya ha loo turjumo ha loo sheego aaday u mahadsan yihiin koonfur galbeed amnigeeda iyo ilaalinteedu waa ku mahadsan yihiin sharafay ku leeyihiin waa u mahad celinaynaa laakiin waxaan codsanaynaa oo aan ku celcelinaa mar kastaba siyaasadda koonfur galbeed masiirkeedii ayagaa iskale ayagaana maaragtay u talinaayo ayagaa qofkay rabaan dooranaayo ayagaa sheegaayo qofkii anfacaayo mar kasta waxaan ka codsanaa ee maaragtay ciidamada halkan u badan oo maaragtay ciidamada etoobiya walaalahayna waxaan ka codsanaa inay garab istaagaan dadka shacabka koonfur galbeed in doortaan ay doortaan qofkay rabaan oo xukumo qofkay rabaan aniga intaas ayaan ku wargelina aan u sheega ay ka shaqeeyaan amniga aanan loo adeegsanin siyaasadda aysan ku ay dhexgalin siyaasadda koonfur galbeed aysan qofna aysan la safanin intaas ayaan ka codsanaynaa dowladda etoobiya dowladda federaalka waxaan ka codsanaynaa ee waxaan rabnaa dowladda federaalka maanta mas-uuliyadda guud ayaday ku dhacaysaa waxaan rabnaa dowladda federaalka oo ugu weyn yahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo ku xigo ra-iisul wasaaraha oo ku xigo guddoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaanada waxaan ka codsanaynaa arrinta koonfur galbeed ma aha arrin sahlan ma aha arrinta koonfur galbeed waa ku celcelinaa looguma talagalin in dhiig lagu daadiyo ama maaragtay dad lagu laayo kursi dartiisa waxaa la raba qofka hadduu iimaan leeyahay oo maaragtay islaamnimo u yaqaano haddii kursiga dhiig uu gaaro sidii shariif xasan u baxay amal inuu iskaga tago aan la gaarsiinin heerkan aan la gaarsiinin madaxweyne cabdicasiis in badanaa la soo shaqeeyey garabkiisaan taagnaa waan taageeraayey waxaan ku taageerayay waxay ahayd in mar kastaba dowladda koonfur galbeed oo horumar ay gaarsiiso oo meel fiican ay gaarsiiso afartii sano aan la soo joogay waa gaartay meeshii la rabayna way gaartay koonfur galbeed haddii la yidhaahday oo mana anfacayso hal sanana laguma darsana haddii la yidhaahday ani maanta waxaan qaba madaxweynaha ayadoo dhiig uusan daadanin dhibaato aysan dhicin in doorasho si sharaf leh lagu qabto marka dowladda federaalka waxaan ka codsanaa ku celcelinaa in maaragtay koonfur galbeed oo ay ku dadaalaan horumarkeedii iyo wanaaggeedii ay ka shaqeeyaan shacabka koonfur galbeedna waxay rabaan ay garab istaagaan intaas ayaan ku celcelinaa aadaad u mahadsan tihiin xilkiina saas ayaan kaga tagay wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu wasiirka warfaafinta koonfur galbeed soomaaliya ilyaas cali nuur ayuu kaasi ahaa oo iska casilay xilkii wasiirnimo ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya xaaladda magaalada baydhabo weliba ay cekrin tahay markastana dhibaato iyo qallaaso siyaasadeed ayaa la filan karaa oo kooxaha iska soo horjeeda halkaasi ka taagan markanse madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maanta ka qaybgalay toddobaatan iyo sagaal sano guuridii kasoo wareegatay asaaska ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa khudbad ka jeediyey halkaas waxa uuna sheegay ama marka hore ka hadlay arrimo kala duwan oo ku aadan asaaska ciidanka booliska soomaaliyeed iyo shaqadii ay qabteen wuxuuna sidoo kale madaxweynuhu carabka ku dhuftay ama adkeeyey inay jiraan saraakiil ciidan kuwaas oo fududeeya qaraxyada soo gala magaalada muqdisho waxa uuna sheegay in qaraxyada ka dhaca magaalada muqdisho jegboontiyada ay kasoo daayaan saraakiil ciidan oo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya mas-uuliyaddeeduna iyaga ay qaadanayaan xasan sheekh oo hadlayna waxa uu yidhi
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan la wadaagaynaa farxadda iyo ciidda maanta dhammaan ciidanka booliiska soomaaliyeed saraakiishiisa saraakiil xigeenkiisa alifleydiisa iyo dableydiisa iyo jadiidkiisa intaba waxaan leenahay hambalyo sanad guurada toddobaatan iyo sagaalaad ee aasaaskii ciidanka booliiska soomaaliyeed ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaan leenahay hambalyo mar hambalyo mar kale iyo mar kale aan idiin hambalyaynaynaa aad iyo aad ayaan muxuu ahay ugu faraxsannahay maalintan weyn ee ilaahay inaan annaga aan soo joogno ay noo qatay toddobaatan sagaalkaas sano sanad kasta waa la dabaaldegay inta badan maalmo duruufo adag ay jireen mooyaane intaana dad unbaa soo joogay kuwii maanta jooga ilaahay naga dhigay iyo maalmo kale oo ka horreeyey insha allahu waan rajaynayna waxaan rabaa ciidanka booliska soomaaliyeed mabdi'iyan waa amniga dadka ama nafta hantida ummaddu ay leedahay qofka soomaaliga ahi markuu amnigiisa gurigiisa joogo waxa uu ku fikiraa waxay tahay waa ciidanka booliska soomaaliyeed dabcan duruufo adag oo dalkao dhan uu soo maray ayaa ciidankuna ay soo mareen laakiin maanta waxaan u jeednaa in ay muxuu ahay ay ciidankii ay aad iyo aad u soo kobcayaan oo u soo maxaan ku raha bilmayaan ee, muxuu ahay dhinac walba ciidanku dadku la shaqeeyaa waxaa la yidhaahdaa marka la kaftamayo ciidamada afarta ciidan ee aan leenahay kuwa ugu ilbaxsan waayaa la yidhaahda lianna qaanuunka dhaqangalkiisana waa ka shaqeeyaan dadkana waa la nool yihiin oo waxa ay ka shaqeeyaan waa dad qawaaniintiina gacantay ku hayaan oo fulinta qawaaniinta iyo ilaalinta sharciga ayay mas-uul ka yihiin nin jaahila oo reer baadiya oo waxba garanaynin inta badan kaba mid noqon karo nin cadow inuu hor taagnaado oo cadow uu dilo loogu talagalayna doorkaas kale ma cayaari karo nin kale oo dambiile nin dambiilaha oo maxkamad soo xukuntay inuu ilaaliyo uu hayo uu dhaqan celin dabcan uu ku sameeya la rabay sidoo kale marka ciidanka booliska soomaaliyeed meel khaasa ayay mujtamaca ama bulshada soomaaliyeed uga jiraan hawshaasi hawl fudud ma aha hawl maxaanku idhahdaa aad iyo aad u sahlan maaha waad maqlayseen taliyaha haatan halkaan intuu nooga sheegay interpol aan ka mid nahay koox maxaa urur kaloo hebel aan ka mid nahay mid kaloo hebel aan ka mid nahay waxaasoo dhan ururadaasoo dhan waxay ta- astaan u yihiin calaamad u yihiin caala yacni doorka mujtamaca soomaaliga iyo qawaaniinta iyo xeerarka soomaaliga ilaalintooda marka laga yimaado boolisku sidoo kale wuxuu soomaaliya ku matalaa ilaalinta xeerarka caalamiga ah dabcan xe- xeerka ee, xuquuqda aadanaha qof kastoo ciidan aha mas-uul ka saaran yahay inuu ilaaliyo ilaan jasiirad cidlaa iyo hawada lama macaamilayeen si hawla macaamil ama si kale hawla macaamileen wuxuu la macaamilayaa dad milatariga nabad sugidda asluubta dhammaan daday la macaamileen xuquuqda bini aadamka waa aasaas kulli way ka wada dhexaysaa laakiin waxyaabaha kale xeerarka caalamiga ah ilaalintooda dembiyada caalamiga ah ilaalintooda ee dadka kale ilaan ca- ca- muxuu ahay adduunyada maanta globalka noqotay aan ku noolnahay waxa waaye carre idag yar oo maxaa lagu wada jiro waay booliska u xilsaaran sidaas waxay ku kalifay booliska marka inuu noqdo dad ilbaha oo soomaalidana la macaamili kara caalamkana la macaamili karo sidaas daraaddeed dardaarankayga aan kula dardaarmayaa ciidanka booliska soomaaliyeed waxa waaye aqoon waa aqoon haddaanay aqoonin jirin ciidanka booliska soomaaliyeed waajibaadkiisa si fiican kuma gudan karo lanna tallaab kasta oo ciidanka booliska soomaaliya uu qaadayahay aqoonay ku salaysan tahay xirfaday ku salaysan tahay hadda waxaa nala tusayey baarista dembiyada in la casriyeeyey qalab casri ah iyo kombiyuutarro iyo laabab iyo d n a iyo waxyaabo badan oo maxaanku idhahdaa dee cilmi aad u sarreeya ah in maxaanku idhahda booliisku ay shaqadiisii ay ku jirto oo ay gashay marka waa hay-ad sideedaba aqoon nooc walba leh u baahan waaye inay inay khubaro ku leedahay sidaas daraaddeed taliyaha booliska iyo taliska iyo guud ahaan waan hambalyaynayaa dadaalkay ugu jiraan inaan dhisanno oon aqoontaas iyo xirfadahaas iyo casriyeyntaas aan ku dhisanno dadaalkay ugu jiraan oo tababarada iyo muxuu ahay la xidhiidha ilaahay idankiis afartan iyo lix tababar oo soddon iyo dhowr dibadda lagu soo qaatay ayuu hadda taliyaha noo sheegay waxaan rajaynaynaa muddooyinka soo socda inay isbedeli doono miisaankaas iyo tiradaas oo tababarada kuwa gudaha lagu qaadanayo ay badnaan doonaan kuwa dibadda lagu qaadanayana ay soo yaraan doonaan marba marka ka dambayso aqoontaas markaa waxaan ku soo darayaa aqoontu markaa island jasiirad gaar ah oo meel ku taalla ma aha aqoontu hal hay-ad oo aqoon wixii loo baahnaayo dhan ayadu ay ku kooban yihiin ma jirto sidaas daraaddeed booliska soomaaliyeed waxaan kula dardaarmayaa ee, hay-adaha kale ee aqoonta ka shaqeeya jaamacadaha hay-adaha cilmi baarista waxaasoo dhan boolisku inay cilaaqaad la yeeshaan si ay ay aqoon is- isdhaafsigaas aqoonta ay uga faa'iidaystaan booliska soomaaliyeed aqoonta uu u baahan yahay waa nooc kastoo aqoonoo jirto u baahan yahay ma aha keliya forensic iyo maxaan ku raha criminology iyo aqoomahaas psychologiga u baahan yahay social scienceku u baahan yahay engineeringka u ba- wax walbo aqoona dhaqaatiirta u baahan yahay ayaa maanta oo boolis u baahan yahay sidaas daraaddeed aqoonahaas in badanoo ka mid a dalkeennaa laga helaa marka boolisku inuu jaamacadaha cilaaqaad la yeesho oo tababarada qaarkood ay jaam- oo aqoonta gaarka ah ee cilmiga gaarka ku salaysan jaamacadaheenna oo ula yeesho hay-adahana kaalmaynayaan ay nagu kaalmeeyaan aqoontaasi inay gudaha timaado oo jaamacadihii iyo hay-adihii cilmibaarista iyo wixii inaan la macaamilno oo booliisku uu la macaamilo si aqoonteennii ay mid maxalli ah oo gudaha ay u noqoto marba marba mar- marba marka ka dambayso ay u soo noqoto waan rajaynaynaa maalinna inaan gaari doono booliisku uu jaamacaddiisa yeesho oo maxaanku idhahdaa wax badan ayaguna ay kas- marka aqoonta ha la xoojiyo si shaqada booliisku shaqo xoog leh nadiifna ah qurux badanna ay u joogto waxaan rabaa saraakiisha ciidanka booliiska soomaaliyeed da'yarta soo koraysa ee booliiska ku soo biirayso waayo aragnimada aad leedihiin hala siiyo sida muxuu ahay waxyaabaha astaamaha aan dhaqanka aanan u lahayn soomaali haddaan nahay laakiin marmarka qaarkood dagaalada sokeeya iyo burburka dhacay oo na biday waxaa ka mid ah qofka kaa hooseeyo qofka kuu xigo inuu kor u kaco in marmarka dadka qaarkii maaha dadka o dhan inay dhibsadaan oo ay u arkaan kii bedeli lahaa inuu yahay waa lagu bedelaa bas adiga waxaad haysataa laba khiyaara haysataa qof aqoon leh oo wanaagsan oo meeshaan hebelaa uga horreeyo qofkaan soo barbaariye la yidhaha miyaa ku bedelayo mase mid dhega xiranaa ku bedelayo laakiin adiga waa lagu bedelaa waa la hubaa in lagu bedelayo maalintay noqotaba sanad joog laba joog toban sana joog labaatan kala joog wakhtigaa doonta joog waa lagu bedelaa sidaa daraaddeed saraakiisha sare saraakiisha dhexe saraakiisha hoose ninba ninka ka hooseeya wixii uu dhaamay inuu soo bara waayo sidaas keliya ayaa muxuu ahay oo aqoontuna waa maxay aad baraysaan waa khibrad aqoontii kale jaamacadaa loo aaday hay-adaa loo aaday tababaraa loo aaday buug iyo qalinka aqoonta ku saabsaneed waa la soo qaatay khibradda iyo waayo aragnimada waayo midda aad adigu lagaaga baahan yahay khabiiraad tahay khabiira la macneeya expert waa maxaa la yidhi expert waxaa la yidhi waa accumulation of expert accumulation of experience khibrad isku tag tagtay waaye waaye aragnimo isku tag tagtay yaa qofka khabiir ka dhigi kartee qofka jaamacad khabiir kama dhigi karto inuu jaamacad dhigta khabiir kama dhigi karto ninka shan sano toban sano shan iyo toban sano baare dembi baare soo ahay oo dembi nooc kastaa soo arkay ee soo baaray khibradda uu leeyahay jaamacad laguma dhigto jaamacadna lagama helayo waa middaas midda la rabo inuu baro midka berri ah midka berri bedelaya asiga oo ummadda u shaqayn doono waa inuu waxaa shaksi u arkina ummadda iyo xil ummadda loo haayo inuu u arko saraakiisha kuwa sare iyo kuwa dhexe iyo kuwa hoose intaba waa kula dardaarmaya arrintaas aad iyo aad ayay xoog ulaadi dardaaranka labaad ee aan ciidanka booliiska soomaaliyeed inaan kula dardaarmo aan rabo kor iyo hoos ilaa ee, meesha u hooseysa shaqadaas weyn mas-uuliyaddaas weyn ee ummadda aad u haydaan hal cadow ay leedahay cadowga aad cilmiga iyo aqoonta u yeelateen oo qaanuunka idin siiyey oo aad daafacaysaan ma ahana cadow kale ay leedahay cadowgaas laba cadow oo kale ay leedahay labadaas cadow waa maxay ilaa bulshadiiaa toos ula macaamilaya mid waxa waaye maandooriye nin booliisa oo maandooriye isticmaala noocuu doona ha ahaadee aamin ma ahan hadduu isu haysto inuu isagu aamin yahay xataa dadku uma haystaan inuu aamin yahay waxaad isu haysatidna ma ahide waxay dadku kuu haystaana tahay taliska ciidanka booliska soomaaliyeed iyo taliyayaasha sarreeyaasha dhammaan meel kasta oo joogaan waxaan kula dardaarmayaa in ay ka ilaaliyaan ciidanka in uu balwad yeesho maandooriye inuu isticmaalo ninka maandooriya isticmaala maskaxdiisa ma degana jajmentiga uu samaynayaa iyo qaraarada uu gaarayaa ma degana ee maxaanku idhahdaa dhaqaalihiisu kuma filla ee maxaanku idhahdaa caafimaadkiisu ma fiicna meel uu ku noqon karo qof fiicanna booliisna qof fiican u baahan yahay qof jirkana ka fiyo maankana ka fiyo buu u baahan yahay booliiska sidiisaba yaan la soo gelinin qof balwad leh kan hadda ku jirana ha lala tacaalo mid cusub oo balwad leh yaan la soo gelinin mas-uuliyad darro weyn waaye saraakiishu wiilkaan aan adeer ku ahay gabadhaan aan abtiga u ahay halkaan maxaan ku idhahdaa ninka saaxiibkay ah muxuu ah uu ii dhiibtay ku dar meesha inaanay dhihin ku dar xaquu u leeyahay waa soomaali laakiin ka ilaali booliis fiican ma noqon karaa maya adeer uga cali kar meel kale u raadsee meelaha kala geyso ee muxuu ahay garabkaaga laha gala dheh dhiiranaantaas waa waa waxay ummadday mujamacutaha ilaahay hortiisna wanaagay ku tahay ilaahayna ajri iyo xasanaadu kaa siinaya niyad san inama alacmaalu biniyaati niyadaadu hadday san tahay ood khaldanta xataa khaladkaasi muxuu ahay waa waa khalad oo cudurdaar la waayo laakiin markii niyadda kaa jiran tahay oo aad xeerkii iyo nidaamkii iyo maxaankuraa suluugii wanaagsanay aadan ilaalinaynin qof qalbiga dembiile ka ahaatay iska ilaaliya buliskana ka ilaaliya balwada iyo maxaankuraa maandoori inay dalkaayna maanta maandooriyuhu cadow dhab ah oo haayo wa dhallinyaradeennu ku faafowhaa booliiska waa dadka inay kala dagaalamaan oo laga soo ay ka saaraan oo ay ka celiyaan mujtamaca cudurkaas maandooriyaha ah laga rabo booliiska waa cidda u xil saaran waa booliiska nin isagiiba muxuu ahay fara daahira gacmo daahira wax daahiriyaa la yidhi nin isagiiba muxuu ahay eh, sisi u yaallo oo xaalkiisu ilaahay ogyaa muxuu muxuu ahay maandooriye ilaaliyaa oo ma uu dadka ilaaliyaa dardaarankaasi waa sidaas dardaaranka labaad caay maaha ceeb maaha cudurna haysta waayo mujtamaceenna maanta jira inaan ka xishoonno marka kaga gaban waxba tarmayso dardaaranka labaad musuq maasuq waayo corruption baase ma aragti soo tuur inta ka muxuu ahay ka soo bixi sharciga mudufi haa iga qallay soo soo tuur iska soco Eh, jogboyntigan waa gudbi lahaa iga baabuur kastoo qarxoo magaalada muqdisho ka dhacay iyo waxa wax lagu qarxiyaahi bilaa calaykum jogboyntuu soo maray meel askarijo ama booliis ha ahaado ama nabad sugid ha ahaado ama militari ha ahaado ama isnub ha ahaade meel askari taagan yahow soo maray haddii hal uu ka sibqaday oo ogaan la'aan ama si un uu ku soo maray asoo dadaalaya uu ka soo baxsaday oo hal labaad ka soo baxsaday hal afaraad iyo hal shanaad iyo hal lixaad iyo hal tobanaad inuu ka soo baxsado macquul maaha baabuurta muxuu ahay booliiska riboorada ay siiyaan waxaa ka mid ah inta badan baabuurta qarxyada inaan magaalada muqdisho lagu dhex samaynina ayagoo samaysan oo rakiban ay magaalada soo galaan kilomitiraadka xagga inay kasoo kasoo dhaqaaqaan ay soo galaan in weliba raadayaasha booliiska laga naadiyo la yidhaha baabuur noocaasa ha la tuumsan yahay oo qarax sido haddana baabuurka uu yimaado oo qarxo oo uu dadka laayo corruptionaa ka mas-uul ah inta aqoon yari ama dadaal ayadoo lagu jiro soo sibqatay waa yar tahay bercentage yar waa bini aadana nahay wax waa naga faka karaa laakiin waa nambar yaruu noqonaa sida hadda ay wax u dhaceen iyo siday wax u dhacaan midna uma dhici karaan ajar iyo xasanaadna kama raadsanaynin askariga xag uga sii jeesta baabuurka markuu marayay ciddou doonaha aado booliisku u gaar maaha tan ciidamada qalabka sidoo dhammaa ah ay- ay ay ka kooban tahay ha u kala horeeyaano oo booliiska qofkii duruufo gaar ah ku jira duruuftu caadi markay tahay boqolkiiba boqol booliiska ka mas-uula la dhihi lahaa laakiin hadda duruufo gaar aan ku jirnaa waa isugu wada tagnaa nabad sugid hadday tahay iyo asluub hadday tahay iyo militari hadday tahay aan ku kala badnaan meelaha aan joogna ee meelaha ay soo maraan haddii booliisku ay magaalada muqdisho iyo jeegboyntiyada muqdisho ku yaallo booliisku iyo nabad sugid ay u badan yihiin militarigu kuwa bannaanka jooguu jiraa asluubtu kuwa qaarkood magaalada ku yaallay joogtaa ogow askariga corruptionka ku soo daayinaya baabuurka qaraxa ama waxa qaraxa laga sameeyo dadka adaad dilo wahay sida ogaaba adaad dishay kan isqarxiyey ee ee balaayo qabaha ama dadka ma dilin dadka adaad dishay maxaad ku dishay inaad soo daysaad ku dishay inaad ilaalin weydaad ku dishay meel kasta joog mas-uuliyad kasta hay aad iyo aad waxaa la yidhi fulay xantiis ma booga waa hubaa inaad xantiinna iyo xanta ciidamada kulli in la ogyahay baabuurta ciidamadaa lagu soo geliyaa saraakiilaa jackboyntyada ka soo fasaxa oo askarta amar siiya sa waxaa xanta xanta xanteenna ma moogin waana la xantaa meel cidlaana layskama xanto ogaada xanta waa laga yaabaa hal xan hadday jirto in saddex iyo afar iyo shan laga dhigo oo xoogaa lagu sii dardaro waa macquul laakiin meel cidlaa inta badan meel cidlaa kama kama kama dhisanto waree dhahaye khayr allah idin siiyo guulaysta waana guulaysateene insha allah wiya cadowga ummadda soomaaliyeed ee arxan la'aanta ah ee aan qof iyo laba dilaynin ee boqol boqolaal u dilaaya dadka waxoogaa iyadoo lacag ah laguma doorsata saraakiilaa jirto hadda ciidamada qalabka sidoo dhan qaybahooda kala duwan qaar ka mida ka tirsan oo hadda weli baaristooda ay socoto oo aan hay-ada ajnabi xataa la kaashanay la leeyahay asaa ka soo daayay jekboyntiga la leeyahay maalinta qaraxibal dhacaya saacada ka hor ayuu meel hebel lacag lacag ka qaatay la leeyahay waa lagu daba joogaa maalin maalmaha ka midana waa la soo qabanaa saxaaro qoro dheeraa la isaga tiraaha la yidhi ceebta ka fogaa ninka darajale askariga waaba askari waana asagna sidiisa dee kama kama kama marre eh ninka darajale ee sarkaal booliis ah sarkaal nabad sugida ah sarkaal militari ah ama sarkaal asluub ah ee ay ku caddaato baabuurkii meer hebel ku qarxaya boqolka qof dilay asaa jeegboyntiga ka soo daayay ama baabuurkiisaa lagu soo gudbiyey oo hor socday ay ku soo caddaato waa maxay aakhira beel iyo adduunya beelka u dhiman ilaahay idankiis waa ina imaanaysa haddaanay jirin oy been tahay la la waxeeyey maba imaan doontaba ilaa wixii fak xaqaa'iq in la helaa la rabaa haddaan xaqaa'iq loo helin qofka dee dambiilo waayo lama dhihi karo hal iska tuutuuma haddii la doonay laakiin xantuna waa nugu badan tahay tuhumadu waa nugu badan tahay baaristaasna waa socotaa war hooy halas ilaaliyo adduunyadana ha leys ilaaliyo sharaf iyo karaamo iyo cizi aan ku baahannahay inaan ku noolaado aakhiradeennana aan ilaashanno meel aan ka soo noqon karna ma gee- ma tegayn hadhowna intaas labadaas arrimood oo dardaaranka ah oo inay ka foojignaadaan si gaar ah weliba ciidanka booliska soomaaliyeed maadaama ilaaliyayaasha nafta iyo maalka dadka iyagu ay yihiin si gaara mas-uuliyiin inay isaga saaraan la dagaalanka maandooriyaha ka ilaalinta maandooriyaha hadday tahay ciidanka inuu soo galo iyo shacabka ka ilaalintiisa intaba taliyaha waxaan asagna si gaar u farayaa qaybtaas booliisku takhasusaadkiisa in la xoojiyo waayo waana sida hadda socoto oo tababaraha qaybta la dagaalanka maandooriyaha in la xoojiyo waayo qaybta kale oo ayaguna la dagaalanka eh, maxaanku idhahdaye tacadiyada kuwa haweenka ku jawrfala kuwa caruurta ku jawrfalana si gaara in loo ilaaliyo waay lianna caruurteennu waa mustaqbalkeenna berri waay caruurta in lagu jawrfalo oo waalid uu ku jawrfalo ama mid aan waalid bixin ama macallin ama macallin dugsiada macallin wuxuu doonaa aade inuu caruurta lagu lagu lagu lagu jawrfalo oo la abiyuus gareeyo dembi ummadeed waay ma aha xataa dembi qofeed waa ka weynaanaya ummad dhan oo mustaqbalkeedii la baabi'inayo waay kan caruurta maanduuriyaha siinayo caruurta maxaanku idhahdaa cilm nafsiyan u dilayo u dhaawacayo cunuga yarka ah asoo yar haddii lagu tacadiyo ma ka go'ayso qalbigiisa weligiis waa la noolaanaya tacadigaas iyo naxdintaas iyo argagaxaas iyo maankiisu ma noqonayo maan degan oo wax fiican ka shaqeeya ma noqonayo aan ilaalinna caruurta booliiskuna si gaar ah ha u xoojiyo qaybta ilaalisa caruurta iyo haweenka hooyooyinka ama hooyo ha ahaato ama gabar ha ahaatee waa hooyo in la ilaaliyo waayo hooyada gabadha ninkeedu waa abiyus garayn karaa walaalkeeda abiyus garayn kara hooyada iyo aabbaha dhalaya haddii kuwa fiican ahayn abiyus garayntu waa maxay waa caanaan aan mudnayn dil aan mudnayn oo fisikaala iyo dil iyo dhaawac aanay mudnayn oo qalbi ah dahdilku waa dhaawac qalbiga gaaraya waxaan rabnaa inaan ilaa dadka ilaaliya ladiiri booliiska soomaaliyeedu takhasusaadkiina ku xoojiya meelaha aan ka nugulnahay waxaan ka nugulnahay caruurtaan ka nugulnahay haweenkan waa ka nugulnahay waxaa ku soo haray intaas ka bacdi waa dadka waayeelka da'da ah booliiska soomaaliyeed berigii hore waxaa u dheganaa jiray askari taraafika ah oo eh, muxuu aha hooyo waayeel ah jidhka garabka hayo jidhka gudbisiinaya yaa asta meel badan ugu dheganaa jirtay waxaa laga rabaahay waa waxaas naxariistaas hooyadaas waayeelka ah jidka baabuurta inta ka xira garabka inuu inta ka qabto oo hubiyo inay si nabada jidka ku gudubtay inahaas waa inaha sida gaarka ah aan uga dardaarmayo aniguna aan il gaara aan ku eegaya ciddii howl- howlqabad fiican ka qabatay iyo ciddii kale aad iyo aad ayaan u ammaanayaa janaal cali gaab iyo maxaan ku idhaahdaa caruurtii caruurta uu hayo ilaahay inris genaraal waa kuwii berri noqo lahaa wax walba intay ku jiraan sarkaal booliisoo fiican noqo lahaa dhakhtar fiican noqo lahaa injineer fiican qaadi fiican oo xaakima madaxweyne fiican berri noqo lahaa maanta waxaad ka dhigto adiga iyo tiimkaaga ayayna carruurtaas noqonayaan berri ogow jenaraal maanta wixii laga dhigay berri noqonayaan sida maanta loo barbaariyo wasaaradda waxbar- waxbarashada iyo barbaarinta solamira barbaarintu waa gooni waxbarashada waa gooni barbaarinta cunuga iyo jiilka waa midda raadka ku yeelato aabbo fiican ama hooyo fiican berri inuu noqdo ama hogaamiye fiican berri inuu noqdo mas-uul fiican oo aan dalka iyo dadka khiyaanaynin inuu noqdo waa meeshaas hoosaa lagu soo baraa guriga gurigoodii kuwaan gurigoodii waa guriga aad adiga aad odaga ka tahay waay si gaar ah marka in maxaan ku raha u ilaalina waaye mar kale iyo mar kale ee ciidanka booliiska soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan iyo qoysaskooda waxaan leeyahay hambalyo toddobaatan iyo sagaal sano wakhti yar ma ah waa hooyada ciidamada qalabka sida waxaa laidin yiri waa intaa ha idinka muuqato hooyanimada haddii aan layidhahdo shaqadiinna ha ka muuqato hormood inaad tihiin iyo moral lagu daysado muunad lagu daysado inaad noqotaana la rabaa ma aragta ciidanka booliska soomaaliyeed in la yidhaaha la rabaa marka waxaasoo dhan iyo mas-uuliyadahaasoo dhan baad xambaarsan tihiin allah idiin fududeeyo dowladduna waa idinku garab taagan tahay shacabkuna waa idinku garab taagan yahay ileen shacabkaad tihiin muxuu ahay ilaaliyayaashii oo caway casar u taagna u soo jeeda mar kale hambalyo garabkiina allah galo aad iyo aad ayaanu u mahadsantihiin dadaalada iyo adwadaan sidoo kale faynali waxaan u mahad celinayaa dalalka saaxiibada ah walaalaha ah ee runtii garab istaagga iyo kaalmada noo geysto meel kasto ay iyo da- iyo qaarad kastoo ku yaallaan waa ka mahad celinaynaa wanaaggiinna iyo garab istaaggiinna aad iyo aad ayaan uga mahad celinaynaa
qaybihii dhexe ee barnaamijka wareegga wararka ayaad maqlaysaan dhegeystayaal markan haddaan eegno ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi fare cabdi bare ayaa waxa uu faray een agaasimayaasha guud ee wasaaradaha kala duwan ee dowladda in ay la xisaabtamaan shaqaalaha kala duwan ee dowladda oo ay shaqada kula xisaabtamaan kormeerna ay sameeyaan Een, xamse cabdi bare ayaana kulan maanta waxuu la qaatay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha kala duwan ee dowladda isaguna ku adkeeyey in shaqaalaha dowladda lala xisaabtamo
waxyaabaha aan isleeyahay waa muhiim maanta inaynu ka wada hadallo waxaa kow ka ah sidaad ogtihiin xukuumaddu waxaa loo soo igmaday barnaamij ay horgeysay golaha shacabka assignment baa lasoo siiyey xukuumaddu waxay la mid tahay arday assignment la siiyey dee assignmentigi inay kasoo shaqayso loogu talaga marka assignment baa layna soo siiyey assignmentigaas fulintiisa ayaad kow ka tihiin dadkii fulin ayaad idinku tihiin waa idinka marka brogramkaas oo xukuumadda oo aad aragteen xukuumadda dan qaran ee lixda qodob ee waaweyn ka kooban ee aad kulligiin aragteen eed gacanta ku haysaan fulintiisa idinkaa laydinka sugaaya shacabka soomaaliyeed idinku idinka fadhiya maalmahan waxaan saxiixaynay eh, commitment sheet waxaan ugu aan dhahnay ama ballanqaadkii ay wasiiradu ay soo saxiixayeen wasiirku wuu soo saxiixayaa laakiin fulinteeda dadkii iska lahaa ee uu wax u soo qaadayay halkanay fadhiyaan marka hawl aada u adag ayaa idin taalla waa laynaga mashquulinayaa waa la isku dayay in laynaga mashquuliyo howlo kale madaxa laynoo geliyo mararka qaarkood duruufo kale ay eh, laynagu abuuro laakiin xaqiiqadu waxay tahay waxa la yska rabo oo laynooga fadhiyo oo aan annagana kitaabka qur-aanka gacanta soo gelinay waa fulinta programkaas marka fariinteeda koowaad waxaa weeye waa inay bilaabato marka maalin walba ay kuugu dhegan tahay ay kuu taallo kombyuutarkaaga kugu jirto waxaan maxaa laga qabtay say u socotaa ma la qabtay mise lama qaban wax badan oo aada u badan iyo milestones aada u fara badan oo waaweyn ayaad soo qorteen waanan in badan oo ka mida markii wasaarada yar laga reebo waan is hor fadhiisanay waan is aragnay milestoneskaas waxyaabahan iska weydiinayna inta faraha badan waxaa weeye war waxaan wax doable ah ma yahay avoidable ma yahay ma qaban kartiin waxaynu isla garannay oo aynu isku ku heshiinay in la qaban karo marka dhowaan yaynaan isugu imaanin ma qabsoomin sheeke laydhaah yaynaan isugu imaan taas waxay u baahan tahay wax badan in la bedelo ayay u baahan tahay wax intii la iska qoro oo lagu heshiiyo haddana aan fulin waa inay natiijo oo haddana natiijo ka dhalanayn waa inay natiijo ka dhalataa marka waxaan qabaa si ay waxani horta ay u fulo oo si loogu talagalay u fulo waa inaan bedelnaa behavior keenii hore iyo wixii hore sidii aan u dhaqmi jirnay inaan wax ka bedelno waa qasab sidii hore haddaan ku soconno waxba inoo fulmaayo ma dhici karto inuu fulo habdhaqankeennii hore inaan wax ka bedelno midka ugu horeeyaan rabaa inaan sheego halkaas keliya umaaba sheegi inta kale idinkaa ku dari doono soo jeedka habeenkii waa mamnuuc agaasimo habeenkii oo dhan soo jeeday oo mid siyaasi ah oo xildhibaana oo ugu talagalay berri oo dhan inuu jiifo habeenkii oo dhan haddana ay soo sheeko kula soo jeedo oo siyaasad ku dhex jiray ilaahan kuu dhaarshaya subaxdii goor ma soo kacaya ma soo kici karo shaqo ma qaban rabo marka behaviorka ugu horeeyeen bedelnay annagu waxaa waaye in subaxdii la shaqeeyo golaha wasiiradu goormay shiri jireen galabta ay shiri jireen soo maha haddana goormaa la shiraa sagaalka subaxnimaa la shiraa maalmood waxaan idhi sida bani aadamka ha loo noolaado oo wax kalaaba laga sameeya laakiin laakiin bani aadamkaa sidaa u nool sida bani aadamka in loo noolaado oo sida bani aadamka in loo shaqeeyaan u baahan qodobka labaad waxaa weeye akhyaaray shaqaalaha rayidka la yidhaahdo eed madaxda ka tihiin Eh, culays badanaa ka taagan wax adduunka aqbali kara waxaas ma jiro yaa mas-uuliyaddeeda qaadaya marka yaa mas-uulka ah arrintaas agaasimeyaasha midka mas-uulka ah wasiir mas-uulka ma aha cid kale mas-uulka ma aha qof kale mas-uulka ma aha I- you are responsible guys inta haddaan isu sheegi weyna maogtahay waa aakhira waa meelaan gelayna lama garanayo waxaan rajaynayaa bisha dambe markaan isu nimaadno meeshaan markii dhaash laga siiyo inuu wax iska bedelaan qof walba hay-addaadii ku noqo yacni waxaa jira waxaad ka soo helaysaan dad lacag qaata oo mushahar qaata oo shaqaalo rayada oo maraykan jira oo ingiriis jira oo carab jira oo nairobi jijiifa oo aan soo shaqo tegin weligood waa ka soo helaysaan waa laga helayaa intaas sidaas sax maaha in uu qof toddoba boqol oo doolar iska qaato isagoo maraykan jiifa ama yurub jiifa ama africa jiifa ama gurigiisa iska jiifa oon imaanayn wiil soomaaliyeedna oo laba boqol qaatana uu khawaarijta ku dhaawacmayo oo ku naafoobayo oo caruurtiisa awoon ku noqonayso oo hooyadii ku gablamayso wax suurtagala maaha suurtagala maaha aakhira maxaan ku jawaabaynaa wax lagu jawaaba ma laha waa la isweydiinaya labadaas waddankay wada leeyihiin way wada dhasheen walaalo waaye waay kani uu sidan u yeelanaa kana sa waay aad fursadda u siisay kaas waay uu kana sidan ugu dhimanayaa imisaa jaamiciin oo jaamacada ka soo baxday oo aad wada garanaysaan oo masters degrees oo b h d ah oon shaqo haynin oo fafadhisa meesha oo habeenkii aad shaha aadan wada cabnaa waan soo fadhina waayaan fursadda u siin laanahay iyaga waa taqaanaan sida laysu taabto sharcigu wuxuu leeyahay waad garanaysiin aad baa u taqaanaan hay-adihiin iyo wasaaradihiin ku noqda from tomorrow waxaa waaye waxaa la rabaa meeshaas inaad xalaalaysan inta kale dee xalaal iyo xaraam dadkan afarta kun dadkaasi hadda xagee xagee jiraan waxay qaadanayaan ma xalaal baa caruurtooda waxay siinayaan ma xalaal baa ma isweydiiyeen horta xalaal maaha caruurtooda waxay siinayaan contract buu galay timekan meeshaas uu kaga uu kaga tegay soomaali baa iska leh timekan uu jiifo hadda dadka soomaaliyeed baa iska leh asagu ma laha wuu gatay waana laga gatay by the time uu saxiixaya baa ayaa laga iibsaday marka xaaraan buu ilmihiisa siinayaa asaguna xaaraan buu cunaaya soomaalida inay fahmaan waay musuqa meeshii ka bilaabanaysay ee ugu dambaysay ee ugu horreysay meeshaa waay la dagaalanka musuqa oo kii hadda ka ukaya la dagaalanka musuqa meesha la rabo inay musuqa la dagaalanto waa halkan marka agaasimayaashu idinkoo aada mahadsan ha ogolaanin marna ama shaqadaada ku weyn ama waxa rabta samee ama dhib ha kugu dhaco laakiin marna ha ogolaanin marna ha ogolaanin musuq maasuq inuu ku mara ha ogolaanin marna ha yeelin sharaf iyo cizi baad ka qaadaysaa ugu dambaysta waxaan kusoo gabagabeynayaa waa arrinta ku saabsan tiirarka iyo issueska ay ugu horeeyaan siyaasadaha iyo shuruucda iyo habka loo soo bisleeyo inkasta oo shuruucda hadda uu golaha wasiirada la keenay qaar badan horay looga soo shaqeeyey oo ay xukuumadihii hore ka shaqeeyeen haddana marka la keeno culays badan baan kala kulannaa luuqaday ku qoran yihiin iyo sequensigooda iyo qaabkay u samaysan yihiin iyo professionalismidooda aad dhib badan baa lagala kulmaa marka waxyaabahaasoo dhan waxyaabaha lagu hagaajin karo waxaa ka mid a in miitinada technicalka ee tiirarka in la xoojiyo intaa qoladaas la keeno si technicalia iyadoo in la wada sheergareeyo toosinta iyo akhrinta iyo isku isku aadinta meeshaas wixii farsamaha oo dhan meeshaas lagu dhammeeyo markii subcommitteega golaha wasiirada la keeno wax badan kale kuma darayaan laakiin meesha fahamsan waa waa halkan marka in la xoojiyo miitinadaas oo issuedaas si fiican loogu soo doodo lagu lafaguro arrimaha muhiimka ah waa laga maarmaan si ayagoo bisil oo dhammaystiran ay ay noogu yimaadaan
qeybihii ugudambeyey barnaamijkan isla mareynaay ugu dambeyn haddaan eego gobolka shabeellaha dhexe howlgala ka dhan al-shabaab ayaa ka socda halkaasi dhibaatooyin iyo waxaa ka jira dhibaatooyin iyo duruufo aad u adag howlgaladuna waxaana yihiin kuwa hadda sii xoogeysanaya guud ahaan barnaamijka wareega wararka caawintaas ayaan kusoo gabagabeynayaa anigoo cabdisalaan juulo shaakir ayaa idina socodsiinayay xusni ayaa farsameynayay tan iyo barnaamij dambe intaan ku kulmi doono inagoo isku duuban waxaa idin leenahay habeen wanaagsan